in axmed iimaan markanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal toddobaadkan waxaa soomaaliya iyo meelo badan oo dunida ahba laga xusay maalinta caalamiga ah ee cudurka hebititiska ee ay soomaalida u taqaan cagaarshow cudurkan oo leh qaybo kala duwan ayaa nuuciisa biida uu aad ugu baahsan yahay dalalka afrika ee saxaraha ka hoosay soomaaliya oo dalalkaasi ka mid ah ayay dhakhaatiirtu sheegaan inuu si aad ah ugu faafsan yahay haddaba barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaan ku eegi doonnaa cudurka cagaarshowga sida loo kala qaado ka hortagga iyo dawadiisa iyo wixii la mid ah waxaa marti iigu ah doctar maxamed kadle oo ku takhasusay cudurrada beerka iyo uurkujirta wuxuu ka howlgalaa isbitaalka som gastro ee magaalada muqdisho doctor maxamed ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa dhowahay iyo walaal waa dhowahay bal marka hore noo faahfaahi waxa uu yahay cudurka cagaarshowga cudurka cagaarshowgu ama hebatitisku waxa waaye caaqilku dhacaya beerka oo beerkana saameynaya beerkana bararinaya oo maxaa leehayay noocyo kala duwanna uu ku imaan karo caabuqyadaas waxaana la sheegaa ilaa inuu noqonayo shan caabuq oo ku dhici kara beerkana saameynaya waa garta marka ma farqi baa udhexeeya magaca farqi miyaa udhexeeya cagaarshow iyo habititiska markii cilmi ahaan laga hadlayo cagaarshowga ama habititiska laba laba xabo waaye habititiskii waa cudurkii ku dhacayo beerka waana barar uu bararay beerka uu bararayo waaye kadib calaamada soo muuqan doonta oo indhaha kasoo muuqanaysa ayaa cayaar cayaarka ah soomaalida marka cayaarkaasay arkeyna waxay u yaqaanaan ee cudurka waxay u bixiyeen inuu yahay cayaarshow u bixiyeen sidaas daraaddeed marka ay soomaalida ugu taqaanaa cayaarshow inuu yahay cudurka laakiin xaala magaciisa rasmiga ah waa habititiska waaye oo ah inuu beerkii bararay waayahay marka nuucyo ayay dhakhaatiirtu ku sheegaan dhakhaatiirtiinaan ku takhasusay marka nuucyadiisa haddii aada noo faahfaahiso cudurka cayaarshowga ama hebatitisku ilaa shan nooca lagu qiyaasaa loo qeybiyaa oo ah nooca eega ah nooca biga nooca siga nooca diga iyo nooca ega ah noocyo kalena way jiraan laakiin weli waxay ku jiraan cilmibaaris oo weli si fiican uma soo muuqaan lama soo saarin waa gartay marka dalka soomaaliya oo aada hadda ku sugan tahay nooca biiga ayaa la sheegaa in uu aada ugu badan yahay marka ma cilmi baaris baa lagu ogaaday sidee ku ogaateen caalamku wuxuu uqeybsan yahay qeyb qeybo u qeybsan yahay waxaa la dhahaa qeybtan soomaalida hadda ay degan tahay oo ah kuwa ka hooseeya saxaraha ka hooseeya waxaa la dhahaa inuu yahay uu u badan yahay cudurka cayaarshowga biiga inuu ugu badan yahay markii loo fiirinayo cudurka cayaarshowga siiga noocyo kale oo qeybahan kale si badan wa jiraan sida cudurka cayaarshowga eega oo kale laakiin cayaarshowga biiga mar walba waxa uu kor uu muuqanayo waxaaba dhibaatada uu ku geenayo beerta uu dhibaatada uu ku keenayo ayuu mar walba uu usoo muuqanayo oo u xoog badan yahay oo loo hadal haya inta badan waa tahay marka sidee lagu qaadaa ama cudurka uu ku faafaa cayaarshowga noocyihiisa kala duwan laba qaybood la qaybinaysaa eega iyo iiga wuxuu ku faafaa inta badan waxyaala oo wasaq ku xiran oo maxaa lahayay ama maxaa lahayay gacanta iyo afka iyo adi wax oo dhinaca ku xirnaanayso oo nadaafaday dhinacaas ku xirnaanayso ayuu inta badan ku faafi karaa nooca eega iyo biiga nooca eega iyo iiga laakiin noocyada kale ee biiga iyo siiga iyo nooca diiga oo inta badan biiga lagu mataaneeyo noocyadaas wuxuu ku faafi karaa qaybo qaabab kala duwan mar wuxuu ku faafayaa sida diigii inuu ku faafo ama inuu ku faafo oo hooyadii uurka lahi ay u gudbiso cunugeeda ay u gudbiso ama maxaa lahayay inuu ku faafo lamaanaha dhacaanka ka imaanaya inuu ku faafi karo labadaas labadaas waduu ku faafi karaa noocyada cayaarshowga biiga iyo cayaarshowga siiga waayahay marka siiga ma ku aragtaan waddanka nooca siiga waddanka waa jiraa laakiin xaddigiisa ama maxaalaha tiradii tirada oo cayaarshowga markii loo marka loo fiirinayo cayaarshowga biya loo fiirinayo aad buu ugu yar yahay siiga siiga waa nugu yar yahay aad buu nugu yar yahay soomaali ahaan marka mujtamaca sidee ayay ugu baraarugsan yihiin halista cudurkan baraaruga mujtamaca iyo wacyigelinta aad u yar yahay aada u yar tahay oo inta badan markii loo fiirinayo cudurkan h i v oo kale soomaalidu aada ugu cabsato ama aada ugu warqabto inuu dhibaato badan leeyahay ma uu warqab ma uu warqabto cayaarshowga biiga ama cayaarshowga siga noociisa waayo cayaarshowga biiga markii loo fiirinayo h i v-ga waxaa la lahaa cayaarshowga biiga waa ka faafid badan yahay waana ka dheereen badan yahay cayaarshooy maxalaaya h i v-ga markii loo fiirinayo sidaa daraaddeed marka soomaalidu wacyiga ahaan aada ugu hooseysaa mana ku baraarugsanaa dhibaatada uu leeyahay cayaarshowga biiga iyo cayaarshowga siiga waa mahadsan tahay doctor maxamed kadle khadka igugu jir dowrkii dhegeystayaasha ayaan hadda geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan wada dhegeysano assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa eliyaas cumar yuusuf oo jooga degmada mula ee dowla deegaanka soomaalida doctor maxamed kadle waxaan weydiinayaa waddanka waxaan ognahay waxa ku badan cagaarshowga noociisa loo yaqaana b laakiin kuwa kale sida a iyo c maxaa faahfaahin oo aad naga siin kartaa digta hore aad baad u mahadsan tahay
muxuu ahaa cayaarshowga bigan ugu badan soomaali ahaan iyo wadam region ahaan markii loo fiirinaayo meesha ku naado laakiin cayaarshowga eega iyo c-ga iyo e-ga eegana waa nugu badan yahay iida asagana naftiisa xoogaa waa eyga daba dhow yahay waa nugu badan yahay laakiin cayaarshowga siiga aaduu noogu yar yahay muxuu ahaa eega waxyaalaha uu ku faafane hore uu soo sheegnay sida uu faafayo marka maxaa leeyahay cayaarshowga eega waa ka nasahan yahay waa ka yar yahay ama ka dhibaato yar yahay nooca biiga iyo nooca siiga cayaarshowga iidana saasoo kale waaye waa k waa ka dhibaato yar yahay cayaarshowga biiga iyo siiga waa tahay dhegeysto kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudubno magacaygu waa ayuub nuur maxamuud waxaan joogaa south suudan baadiyaha barnaamijka iyo doctoorka aad baa iiga salaamay anigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan ee cudurkan habitetiska inta ku baraarugsan wuxuu ku hayaa walwal aada u weyn waxuuna ku faafaa siyaabo kala duwan si gaara dhallinyaradeenna kasii baxaysa iskaabulanimada intooda badan kuma baraarugsana in lagu kala qaado gogosha haddaba farriimo noocay ah ayaad u gudbisaan bulshada si ay uga hortagaan dhibaatadiisa sidoo kale sidee u wajahdaan marka aad heshaan kiisaska cudurkan yuuse u badan yahay dhalinta iyo dadka da-da ah waa mahadsantaha
dhalinyarada inta badan oo rabta inay samayso mustaqbal inay samayso rabto haddii uu qof ka mid ahay ama ragga ha ahaado ama dumar ha ahaado cayaarshowga biiga uu bositif yahay ama uu yahay in laga helay cayaarshowga biiga waxaa wanaagsan inuu dhakhtarka beerka la xiriiro si loola tacaalo oo loo xakameeyo awoodda cayaarshowga biiga uu leeyahay faafidiisii wixiisa dhan looga xakameeyo qofka aan qabin rag ha ahaado ama dumar ha ahaado oo cayaarshowga biiga aan qabinna waxaa muhiim ah inuu qaato talaalka cayaarshowga biiga si uu maxalahayay ugu hortago ama uusan ugu hortago uu maxalahay lamaanihiisa kale cayaarshowga biiga qaba inuusan usoo gudbinin waayo talaalka haddii uu qaato wuxuu helayaa kahortag iyo gaashaan xoog badan uu helayaa sida daraaddeed uma soo gudbaayo cayaarshowga biiga uma soo gudbaayo qofka oo cayaarshoog maxalahay hadduu talaalka qaato lamaanaha marka waxaa kula talinayaa haddii ay maxalahay rabaan inay sameeyaan guur in ay baaritaano sameeyaan kadibna haddii ogaadaan labadoodaba inaysan qabin labadoodaba inay tiraaka qaataan haddii mid ka mid uu qabo mid ka mida uusan qabinne waxaa muhiim ah kan aan qabin inuu tiraaka qaato kan qabane inuu dhakhtarka beerka la xiriiro si uu xaaladiisa loola tacaalo ama loo xakimeeyo ka waran haddii ay jiraan dhallinyaro ha noqdeen gabdho ama wiilal oo og in cudurkii ay qabaan haddana aysan sheegin oo qofka ay guursanayaan aysan u sheegin wallaahi haddii uu qarsado xoogaa waa ma fiicno diin ahaan xataa uma fiicno inuu wuxuu qaba inuu qofka kale oo lamaanihiisa uu u sheega aada u fiican tahay maadaama ay wax badan wadaagayaan uusan inuu dhibaato uusan gaarsiinin qofka kale muhiimadda muhiimka waxaa waa inuusan qofka kale dhibaato u gaarsiinin marka dhaqan ahaan iyo diin ahaan uma fiicno maxaa lahayay inuu wixii uu qabay ama wixii isku ogaa uu qofka kale uu ka qabsado maadaama ay nolol dheer ay wadaagi doonaan waa mahadsan tahay dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaan uga hadlaynaa cudurka cagaarshowga oo la sheegay inuu ka mid yahay cudurrada ugu badan ee ku faafsan soomaaliya hadda haatanna aan u yeero dhegaysto kale ee walaal soo dhowow magacaygu waa jaamac maxamed xuseen waxaan joogaa degmada gaashaamo ee dowlad deegaanka soomaalida ugu horreyn waan salaamaya daadiyaha barnaamijka nuur bukhaari iyo doctoorka martida kuaba laba su-aalood baan anigu qabaa su-aasha kuwaad waxay tahay noocan cagaarshowga ee loo yaqaano si isaga hadda daawo ayaa loo helay haddaba kan dalkeena farabaas ku haya ee hebataji b la yidhaahdo ilaa hadda wax daawo ayo lagu ciribtiri karo ma loo hayaa su-aashideer baa waxay tahay dhulka baadiyaha ilaa hadda waxaa laga sii isticmaalaa dabka oo qofkii xanuunkaas lagu arka waa la gubaa soomaaliduna waxay tidhahdaa waa dab iyo cudur meel ma wada fadhiistaan haddaba bal maxaad kula talin lahayd dadka weli dabka sii adeegsada waad mahadsantihin walaal waa mahadsan tahay nooca cayarshowga biiga ilaa hadda daawo looma helin bini aadamkana weli ma jaarin awoodiisa inuu daawo soo daawo cayarshowga biiga helo laakiin way jiri kartaa nabiga calayhi sala slam wuxuu dhahay maa min daa'in ilaa hu dawaa wax kasta cudur kasta daawo leeyahay laakiin noocan biiga marka adaa usoo laabano wuxuu leeyahay daawo xakamayn karta oo yaraynaysa awooddii iyo dhibaatada uu ku hayn lahaa beerka uu ku hayn lahaa daawadaas marka in la qaato iyo in lala tashto dhakhtarka beerka oo markasta lala socdo xaaladda cayaarshowga meeshuu marayo xaaladda beerka meeshuu marayo mar walba uu qofka uu aad uula socdo ayaa muhiim u ah tan kale dabka markii la dhaho inta badan sax soomaalidu waxa waaye daawo dhaqmeeday leeyihiin waaye qasam soomaalidu bis ma ahna mujtamaca adduunyada iyo bulshada adduunyada ku nool cid kasta waxay leeyihin daawo dhaqmeedyo u gooni ah ay ku daweeyeen cudurrada cayaarshowga laakiin aniga daawo dhaqmeedka u leenahay waxa waaye dabka idan dabka iyo cayaarshowga maxaa ka dhexayn kara ilaa hadda cilmi ahaan looma oga dabka iyo cayaarshowga wax ka dhexayn kara oo la dhihi karo cayaarshowgii qofka wuu ka dawoobi karaa wuu ka dawoobaya laakiin waxaa la arkaa waxaa soomaalida waxay aragtaa calaamada cayaarshowga soo muuqatay markay soo muuqatay ay dabkii ay ku dhejinayaan calaamadiioo sii dhammaanaysa oo indhihii kasii baxayaan oo cayaarkii sii dhammaanayaan ay waxa isusoo aadayo xilligii dabkii isusoo aadayo kadibna qofkii waxaa loo malaynaya inuu dabkii uu daawo uu u noqday sidaas markii soomaalida ay u aaminsan tahay daawo dhaqmeedka noocaas ah waa tahay waxaa soo hadal qaaday hooyooyinka uurka leh marka ilmaha miyuu ku dhici karaa cudurka haddii hooyada ay qabto haddii hooyada ay qabto cudurka hooyada ilmaha way u gudbin kartaa waxaana la dhahaa boqol kiiba sagaashan cudurka way u gudbin kartaa dhallaankeeda haddaba waxaa fiican kan koowaad horta hooyada cayarshowda biiga qabta in markii ay uurka ay leedahay la xakameeyo daawadii cayaarshowdii qaadan ay qaadato si loo xakameeyo dhibaatadii uu geysan lahaa cunugeeda cunugana waxaa u fiican markuu sidan u dhashaba labaatan afar sac gudahood inuu helo talaalka cayaarshowdii iyo daawo kale oo lagu jaabayo talaalka cayaarshowga inuu helo waa tahay marka dadka aan qabin ama kuwa isaga shakiyay sidey ku ogaa karaan cudurkani ama sidey isaga baari karaan muhiim waaye su-aashaas waxaa muhiim ah marka in qofka haddii uu tuhun uu qabo cayaarshowga biiga ah ama hadduusan qabin cayaarshowga biiga ah ama cayaarshowga siiga labadaba hadduusan qabin inuu raadiyo meelaha oo maxalahay khaasatan xarumaha maxalaha ku takhasusay cudurrada beerka si uu u ogaado muxuu ahaa cayaarshowga b inuu jiro inuusan jirin ama cayarshow c inuu jiro inuusan jirin labadaba si uu ogaado haddii uu b uu jiro kabacdi xarumahaasaa la tacaalayay qaabtii uu u maarayn lahaayeen haddii laakiin uusan jirin talaalkii uu qaadanaya sigana sidaasoo asana loo xakameynaya oo lala soconaya marka waxaa fiican inuu markiiba ama inta badan la ogaado maadaama uu yahay labada cudur cuduro ee aada u faafayaan oo gudbintoodana ay badan tahay oo aada loo wacyi wacyigelintana aada u yar tahay qofkan uka warqabin waa mahadsan tahay dhegeyste kale ayaa hadda noo soo diray fariin su-aal uu kusoo weydiiyey bal aanu wada dhegeysano asalaamu calaykum bahda v o a magacaygu waa cabdisalaam kajooje waxaan joogaa magaalada galdogob ee gobolka mudug doctoorka martida ah laba su-aal baan weydiinayaa waa midoo cudurka cagaarshowgu saddex qaybood buu leeyahay b iyo c iyo a soomaalida wuxuu aada ugu badan oo dhakhaatiirtu markay baaraan ay ku sheegaan qeybta biida la yidhaahdo marka maxaa u sababay in biidu ay aada ugu dhex fido soomaaliya kansar buuna leeyahay xanuunkaasi bulshada maku wacyigelisaa inay maxaan ku irahda tallaalka qaataan su-aasha kaleo aan ku weydiinayna waxaa weeye dadka miyiga ku dhaqan iyo magaalooyin badan oo soomaaliyaba ahba qofku cagaarshoogu ku dhaco waxaa waa la gubaa gubniinkaas sidee buu idinla muuqdaa ma tallaabo iska caadiya mise gubniinkaas waa dhibaatadiisa iyo wuxuu wataa iyo iyo xanuun ah, khasaarihiisa
walaal waa mahadsan tahay su-aasha inu su-aal muhiim waaye mid kamida ah hore uu jawaabay qaybta dabka iyo maxalaya xariirka ka dhexan kara laakiin cayaarshowga eega iyo cayaarshowda ilaa shan nooc waa a b c d e waaye eega waa nugu badan yahay laakiin dhibaatadiisa oo beerka u dhibaateynaya aada u yar oo inta badan uu baxaa qofka uu ka baxaa laakiin biiga siigana waa nugu yaryahay oo maxaa ladhahayay ma nugu badno biya laakiin xoogaa nugu badan taasna waxaa keenayso inuu aada usii bato inta badan wacyigelin la-aanta iyo qofka soomaaliya haddii loo sheego oo wixii uu qarsanayo cayaarshoodii biyigii uu qofkiiba hadhow saas u faafin karo ayaa inta badan keenayso rijinka aan ku naalana ama ee maxaa lahayay deegaanka ama gobolka aan deganahane nooca ku badan ah nooca biyiga aada ugu badan sidaas daraaddeeda marka ayagana ay muxuu ahaa waanana nugu badan yahay maadaama uu maxaa lahayay isku gobol aan ku naalo gudbintana uu aada u badnaan karo dhinacaas udan sidii saasuu nagu yaraanaya oo gobolka ku naalo ayaa aada ugu yar maxaa lahayay sidii aada ugu yar yahay waa tahay doctor maxamed marka dhanka eh, dawada haddii aan u nimaano wax dawo ah ma leeyihiin qaybahaasi kala duwan ee cudurkan
noocyadiisa kala duwan eega iyo a b-ga iyo c-ga iyo d-ga iyo e-ga way leeyihiin daawo laakiin daawada ay leeyihiin daawo kaalmaati ah waayo culays saarayo c-ga hadda daawo loo helay laakiin b-ga weli daawo looma helin daawada xakameynaysa waa jirtaa eega asagaa si oo caadi ah isaga dhamaystirmayo iyo e-ga caadi isaga dhamaystirmayo d-ga iyo b-gana haddii b-ga daawo loo helo ayaa b loo heli doo- ayaa d loo heli doonaa laakiin haddii b-ga la xakameeyo d-gana waa xakamaysmaya culays badan waa ka dayaya meeshaas waaya marka n waxaad tiri c-ga dawo loo helay b-gana la- wuxuu leeyahay eh, dawooyin marka haddii aad usii faahfaahisa dhegeystayaasha maxaa ka mid ah marka dawooyinkaas
daawooyinkaas waxaa waaye biiga daawada loo daawada jirto waxaa waaye daawo xakameynaysa awooddii uu ku sameyn lahaa iyo dhibaatadii uu sameyn lahaa xakameynaysa waaye laakiin siiga ayaa waxaa loo helay daawo eh, maxaa lahayay si fiican baraanka u marinaysa oo aada u eh, loo helay daawooyinkana waxaa waaye eh, waxay ku xiran tahay hadba eh, dhakhtarkaada beerka sida uu kuu kala siinayo daawada siiga qaababka qaabab kala duwana loo siiyaa biyan saasoo kale waaye waxay ku xiran tahay dhakhtarka beerka ku xiran tahay inta badan inuu arrimaha si hoose u galo waa tahay marka wax ka hortag ah ma jiraan
ka hortagga cayaarshowga biiga wuu leeyahay oo talaal uu leeyahay cayaarshowga siigana talaal uu leeyahay laakiin waxaa jirta ka- ka hortag guuda aa jirto oo ah waddadii iyo waxaan ay ku faafayeen in la la yareeyo oo maxaa lahayay haddii siigu yahay iyo haddii uu biigu yahay haddii uu aadu yahay haddii iidu yahay in la yareeyo sida waddada waxaa ka waxaa ka mid ah eh, muxuu ahaa dj qofkii dj lagu shubaayo kale djaas in marka hore la baaro la ogaado meelaha oo maxaa lahayay daawo dhaqmeedyada loo isticmaalayo ama meelaha dhalmada oo maxaa lahayay umulisooyinka iyo waxaas qalabooyin nadiif inay helaan Min- macnaha waxaa waay waddooyinkii ay ku gudbi lahaayeen waxaas in la yareeyo kahortag kahortag guud waaye kan kalena talaalka dhinaciisa kalena waa jiraa marka n talaalkaasi ma jiraan meelo ay ka heli karaan dadka u baahan ee maaragtay ku dhegeysanaya gudaha soomaaliya Een, gudaha soomaaliya talaalkiisa waa waa la heli karaa xarumaha oo isbitaalada oo dhan inta badan waa laga heli karaa talaalka meelo meelaha talaalka cayaarshooga biiga weliba haayo waa la heli karaa cayaarshoog biiga hadda magaalada yaalo asna waa la heli karaa wala qofku meel kasta oo isbitaal ah inta badan haddii uusan ka helin ayaa tilmaamaya meesha uu ka heli karo talaalka cayaarshooga Ah, ugu dambeyntii wax tala ah oo aad u hayso maaragtay dadka soomaalida oo haddii aad soo jeedin lahayd Een, talada uso- ugu dambeysa oo usoo jeedinaya waxaa waaye cudurkan noocyadiisa biiga iyo siiga waa noocyada ugu daran ee beerka saameeya hodhowna kansarka beerka keeni kara gaar ahaan aniga nooca biigan ugu badan asaana keenaya kansarka beerka nooc meesha ugu badan boqolkiiba lixdan aan lahaa wuxuu u keena kansarka beerka waana laga horteegi karaa eh, dadka aan qabin cayaarshooga biiga dadka qabana waxay u baahan yihiin la talin oo dhakhtarka beerka ah iyo maxaa lahay in daawada loo xak- daawooyinka xakameyn lahay waxaas loo qoro si uusan uu beerka uusan ugu saameynin cayaarshooga biiga halka siigana uu sidaas oo kale asana loo sameyn karo oo daawooyinkiisa wixiisa loo sameynaya lakin asaga weli talaal looma helin talaalaas usoo jeelinaha kuwa qaba iyo kuwa aan qabin aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa doctor maxamed kadle oo ku takhasusay cudurrada ku dhaca beerka iyo uurka jirta waxa uu ka howlgalaa isbitaalka som gastro ee magaalada muqdisho waxaana uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadka waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhegaystayaashii su-aalaha soo weydiiyey dhakhtarka ee barnaamijka nagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe sidaa iyo nabadgelyo